magacayga markaan ku bilaabo waxaa lay dhahaa cabdullaahi cali caray waxaan ahay nabadoonyada shabeellaha dhexe nabadoon nabadoon ka mid ah ayaan ah see wax uga dhaceen marka shalay inta u dhaxaysa tawfiiq iyo ee cadalle waxaa wax uga dhaceen meesha la yidhaha gaagaab oo mataqaanaa la wada yaqaano ayaa dad shacaba oo iska safara ah aad kufsi foolxun loogu geysto kufsiyaa loo geysta foolxumaha dhowr iyo labaatan nin ayaa gabadh yariisoo toban afartida kortay qayladeedii iyo lagu soo baxay oo dadka ku soo baxay ayaan kamid ahay yaa ay muslim ayay ku cabanaysa waa goorma marka ay dhibaatadaasu ay dhacayso habeenkii axadda afar saac markay tahay habeen hore haa yaa geystay marka kufsigaas waxaa geystay nimanka oo dawladda ciidankaasi halkee laga xukumaa halkee degan yihiin deegaanka xaajacali ayaa laga xukuma bal gabadha ma deegaan bay ahayd ma gaari bay saarnayd see bay ku suura gashay inay ee, kufsadaan gabadha gaaribay saareed kufsiguna iida ba kuma koobno way ka badnaayeen laakiin iida ayaa wa dibweyn gaaray cunugariisay ahayd marka aad ay mataqaanaa isugu dhaafeen mid walba aduu midka kale dee u qabsa qabanaya midka kale gabadha keliya ma ahane ee dumarkii safarka ahaa oo dhan bay kufsadeen Ah, dumarkii kufsadeen gabadha waxaan u soo qabta waxaa waaye ba- ba ay leedaa lagu soo baxay gabar yaray ahayd oo mataqaanaa weli oo iska aad u yar gaarigan marka halkee buu ka yimid gaarigu wuxuu ka socda dhanka oo oo wuxuu ka soo baxay oo ceelbuur wuxuuna kusii jiray muqdisho noocee buu ahaa gaari leyla ayuu ahay dad badan baa saarnaa haa marka ee, ma- gaarigana kuma koobnaynoo ga- gabdhuhu dhowr baabuuray kala saaraayeen afar gaari ayaa isku mataqaana oo koleyn isla socota ayay- ay ahaayeen waa garta meesha marka dhibkaas uu ka dhacayo ee yaa ka taliya waxaa ka taliya hadda oo meesha uu dhibkaas ka dhacayaa si wanaagsan dawladda ayaa ka talisa meesha oo koley waa ka- waa ka baxsantaa dhanka kale waa maamulka islaamiga oo kale ee shabeellaha dhexe isagu ee, waxa gurmad ah ma soo sameeyey haa kadib ragga ayaa mataqan mujahidiinta ayaa soo gaartay meeshii ayay googobeen gawaari kaloo dhanka kale ku xayiraday wixii dhamayba waa iyaga ayaa soo mataqana soo gudbiyey marka socday yireen ayaga ayaa meeshi ku haray raadkii wax walba haddii la bixiyana xaaji cali mataqana nimanku inay kasoo baxeen waa la waa la ogaaday haddana way galeen adigu marka ma tagtay meesha
haa aniga waa istaagay meesha waa istaagay maxaad indhaha ku aragtay
indhahii waxaan ku akar barkii lagu calaajiyey oo dadkii lagu dhibay oo lagu dhibaateeyey boosooyinkii la jeexay oo qaris ayaan soo arkay indhahii soo arkay ee gabadha yar oo kale oo aad ee, sheegtay in dhibaatada ugu badan iyadu ay soo gaartay ma aragtay
gaba- gabadha soo maaha gabadha haa waa arkay aad mataqana waa gabadha waa la qaaday meesha waa laga qaaday halkee loo qaaday Wa- waxaa loo gaarigii waa la cageeda waa waweyda inay ku korto waa gaariga waa la qaaday waa la saaray muqdisho ayaa loo qaaday oo la kusii jeedeen adigu imise sano jir baa tahay aniga afartan iyo shan jir baana horay ka waran ma u arki jirtay dhacdooyin noocan oo kale ah ama ciidan dowladeed oo ee, dhabaha u gelaya dadka oo gabdhihii iyo dumarkii kufsanaya
runtii aniga hadda dhalinta aan jiro de waxa waa de- de kuley deg deg waan leeho wax waa maqlayay laakiin dhibkan oo kale nin aan weli aan lama soo- ma- ma- ma la soo kulmin aniga gabadha yar haddaad aragtay waxaa la yidhi rag badan baa kufsaday imisaa kufsatay horta gabadha yar raggu labaatan goobjoog markaas ku sugna isla saacaas oo intaan soo gaarin taagnay wuxuu kow iyo labaatan laba iyo labaatan sidaasay ahayn waana isu mareen dareenkaaga see buu noqday markaad dhibkaas indhahaaga ku aragtay dhegahagana aad ku maqashay habeenkii dambe xataa waa ku qar waaye culayska wanaasiga aan aan kala soo kulmay iyo xanuunka aan kala kulmay waayaha waddadaas marka dhibka uu ka dhacayo gaadiidka macaadi bay u isticmaali jireen mise waxay ahayd waddo ee lagu qaldamay ama darawalka uu uun iska maray maya waddadu wadda caadiya waaye waddada oo oo cadala marta waaye oo oo dhanka xeebta marta oo geedaha ka baxsan waaye waa gartay marka waddada horaa loo mari jiray marka adigu ciidan wax wow ku dhici jira laakiin tan oo kale ma dhicin adiga weli ma martay waddadaas wadi weli waa waa mara ha waa mara waddada waa maray wax dhaco aad la kulanta ma jiraan Ah, xamar oo kale waddada wadan ku safarna waayo oo adiga mataqaan degmadan aan- aan jo- jooga soo gasha marka waa wadda waa maray weli dhacana hadda kalama ku laakiin eh, rag iyo lamida oo la dhaca habeen kastoo ay meesha soo istaagaan ummadda ku dhacaan ay dhiigga uga miirtaan marka meeshaasay ummadda dhib ku lahaayaan